shirkadooka golaha wakiilada somalilan wakiilka koobaad mudane beeshe maxamed faarax iyo dr cali yusuf kuteeganka labaad saaka waxaad ku saarteen wargurteed ku saabsan ama qodobo ku saabsan iyo jiritaanka gahaanba isfashaadintii gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan la sameeyey marfaafahin dowladda waxaad ka siisaa wargurteedka iyo qodobaha ku saabsan bismi illaahi raxmaan raxiim shirgudoonka golaha waki- shirgudoonka golaha wakiilada waxay sameeyeen isku shaambayn bay ku sameeyeen golaha shirgudoonkaa sameeye gudoomiyada ma sameeyen shirgudoonkaa u dhamaa markii qodobka sideed iyo tobnaad ee xeer- xeer xisaabka golaha faqradiisa shanaad ee xeerasaabku waxay sheegaysaa golaha wakiilada guddiyada inaan mar quba ee, guddigood ee, laysku bedeli karin oo loo re- la kala reebo ba- qaar waa laga bedeli karaa laakiin guddiga oo dhan lama wada shaadhayn karo waxaana loogu talagalay waxa weeye ee, guddigii dee intaas soo shaqeynaysay adii qaar guddiyadii hore uga socday inay ku hadaan marka qodobkaa xeerasaadkaa soo baxay markaasi guddoonku wuxuu go-aansaday ee, isku- ee, ee, talabedelkii in la joojiyo ilaa wakti dambe la hakiyo oo la joojiyo guddiyaduna shaqadooda ay guddiyadii hore shaqadooda sii wataan intii amar dambe ee, ee, ka soo baxayo marka intaasun baa dhacday wax kale cusub ee, ma jiraan wadid gudoomiye markuu cabdiraxmaan gudoomiye golaha wakiil sii tegay ay soo saareen qodobada in wax ka bedelay guddiyada wasaarkii idinkuna intii u maqnaaba kuu saarteen marka ma loo fasiran karaa in isfaham la aalanto idinka iyo gudoomiyaha golaha wakiilada maya gudoomiye waa gudoomiye hayadii cabdiraxmaan isagaa gudoomiye ka ah laakiin waxa weeye tani maaha arrin waa arrin sharci waxa weeye xildhibaanada ee, xeer hoosaadka ayaa golahu ku shaqeeya waxa weeye shuruucda ee, golahuna xeer hoosaadkay u badan tahay xeer hoosaadka in la ixtiraamo weeye marka maaha mid annaga shir guddoon ahaan ee, shir guddoonka markii horeba ee, uu joogay gudoomiye ku-xigeenka ee, labaad iyo gudoomi iyo gudoomiyihii shaamleynta way wada sameeyeen Ee, wax cabdiraxmaan keligii gudoomiyuhu sameeyena ma ahayn waa tala shir guddoonka markii horena gaadhay laakiin ee, markay soo baxday in qodobkaas ee, qodobka ee, sideed iyo tobnaad fakradiisa shanaad ay qorayso waxa weye waxa khasab nagu ah inaanu u hogaansanno ee, shuruucda dalka iyo xeerarsaadka intaasi weeye wax isbedel ma jiraan ma jiraan
Ah, bismillahi raxmaan raxiim samayntii shaandhayntii hore horta waxay ka soo baxday fadhi xidhan oo aan lahayn golaha wakiilada saddex cisho oo xildhibaanadu ay yidhaahdeen waa in laysku shaandheeyo guddiyada waayo muddo sideed sanadooda ayay sidaa ay ahaayeen Een, halkaasay horta ka bilaabantay Een, kolkaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad baasha wuu naga maqnaa aniga laakiin gudoomiye cabdiraxmaan waanu wada samaynay Een, hase ahaatee dee bini aadmiga wuu qaldami karaa waxaa xadiisii nabawiga wuxuu ahaa bini aadmigoodu waa wada qaldamaa laakiinse waxaa een, ugu khayr badan kuwa qaladkooda ka soo noqda kolkaa waa qalad halkaasi dhacay oo halkaa qodob wuuna sheegay ee, faqradda shanaad qodobka sideed iyo tobnaad oo odhanaysa mar keliya lama wada bedeli karo xikmadda ku jirtaana waxa weeyaan khibradii ay e, guddi kasta uu lahaa inay ini ku sii hadho oo guddiga cusub ee dambe ay tilmaamaan oo yidhaahdaan waxaayo saasaa wax loo qabtaa marka eh, tii ayuun baanu saxnay Eh, dee qodobka sharciga ayaa wax walbana ka weyn Eh, cabdiraxmaanna iminka waanu wada hadalnay Eh, dee waxba cid ka qabtaa ma jirto wax dhibaato ah ma laha wax cid loogu danaynayana maaha wax cid lagu xumaynayana maaha waa wax golaha loo sameynaya ayay ahayd marka golahuna inta isbedel dambe aan samaynayno dee sidii hore ayuu sii ahaanaya insha allah gudoomiyana wuu noo soo noqonaya saddexdayada ayaa wada fadhiisanaya kolkaas sidii aragti midaysan laga yeesha ayuun baan insha allah waxaanu u dhamayn doonaa wax isqabtayna ma jiro
mudana ugu dambeeya marka marka hore idinkoo shugudoonka golaha wakiilada ah oo ah dadkii ugu sarreeya sharciga ummadda ku dhaqeeya ku ilaalinaya aad tihiin marka hore marka sharciga baan maraysaan adimka aad leedihiin waanu khaldanay iminkana aad sharcigii aad u eegteen maadaama labadiina gudoomiyaba aad kasoo jeedaan xisbiga maxaafadka ee kulmiya bulshadu may macnaysan kartaa in gudiyada intii ugu muhiimsanayd laydintii awood roonaaday kadibna qodobadana dib u eegteen بسم الله الرحمن الرحيم وحوي شرعي مرمر و ولا يدوس كلا شيء قدامي بحنين كوش هاي وحوي يقد لو كلا عسكري ما شفته وحوي يقد لو شفته ده كلها إلى الله سبحانه مرك وحكوا هاي يقد لو شفته ده إلى الله سبحانه مرك الله سبحانه يقد لو شفته ده وقد لو كل كل هو عضيه مرك الله عضيه حلمان كسبه بسبب إنه لو عضيه markaa kadib baa guddida joogtada laba la magacaaba waxa midda labaad waxa weeye golaha fasax buu ku jira xildhibaanadiina way kala maqan yihiin guddi marka la dooranayo waxa weeye sagaalka xubnood inay fadhiistaan oo ay isdoortaan guddoomiye iyo guddoomiye maxamed oo ay fadhiistaan guddina waa golada waa fasax buu ku jira xildhibaanaduna isuma dhama wax la doortay ma jiraan waxaa la isku dooranaya waxa weeye fadhi la wada joogo sagaalka xubnoodba hadday majority ay joogaan balna qofkay rabaan ay u codeeyaan marka wax la iskaga xoog roonaaday ma jiro laakiin sharciga waa la maraya waxaan nahay golihii wakiilada sharcigaanu maraya midda kalena intaa intaa waxaan adeer waxaan waxaan raacinaya siduu guddoomiye u sheegay guddiyadani من ولبده وحوي وقله وكيلة قضاء وكيلتنا ووضع أصحاب وعندما سوى الشقي قد وحقار يسوي كلجي قوسن كذا ما تشرو وحق وكسر شقي قالوا وينها أيوب بكيرية قالوا وينها أي حاجة وبتان أي راح يعني كل كا بونبونين تا صحافته أيوب با كذا يا وحلا كلا أتكاله يا وحلا كلا زيحنا يه ما تشري سكوا قلنا نهاي ciddii qabataaba waxa weeyaan goloweynaha ayuunbaa hadhow la horkeenaya oo naaqashaya
golaha wakiilada soomaaliyana ninka guddoomiyaashiisa aad ugu sarreysaan bulshada aragtibay ka qabta in golaha wakiilada uu galay xilka ugu dawanayo oo ka daawiyey idinku guddoomiyaana maadaama shay guddoonka timi taa maqalisantii waxa weeye golaha wakiiladu xilkii loo doortay ahaya qofkii wax kale ka doonaya isagay jirtaa waxa weeye annaga shuruuc baan loo diray shuruucdiina waanu soo saaray inta sharciyaanu soo saarayna waa waa qoran yihiin wixii harayna waanu dhamaystirana qof kastaana bisuu doono u eegi karaa golaha markii aanu ahayn golahu dawladdii hore waxaa nala ku haysan jiray waxa weeye dawladday jib ku siiya haddana waxaa nala ku haystaa kuwii lahaa wadanku ha socdo dhibaatada ka daaya markaasna xeerarka iyo sharciga ha lagu socdo hadda markii dawladdii iyo golihii wada shaqeeyeenna waxaa la bilaabay in la yidhaaho isku milmeen way isku milmeen waxa weeye waa laba gole oo siman way wada shaqaynayaan laakiin wax isku milmeen ma jiraan xeer baa loo yaal xeerarka iyo shuruucdaan ku wada shaqayna haddii la doonayo inaan jaraadka isku caynana waxa weeye taas ma jirto oo dee madaxweynahu wuxuu ahaan jiray baarlamaanku ahaan jiray sharciga baarlamaankana wuu yaqaan wixii aanu kala talinana waxaa ka joogsada uu ka joogsadaa marka ninkii doonaya golaha wakiilada iyo inay isku dhacaan iyo xukuumadda isku dhacaan waa odhan karaa way way dhaleen sida xisbiyada mucaaradka qaaraan laakiin waxa weeye golahani marna ka leexan maayo shaqadii loo dirsaday waxa weeye shuruucda shuruucda dalkan uu soo saaraya dee togeddana waa lagu kala duwan yahay nin walba wuxuu doono ayuu odaya midna waa nigala raagnay oo raagiinkaan raagnaa waxay keenaysaa dhibaato waxa weye wakti yar baa noo haray sanadii xoogaa baa noo haray ninkii diyaaro oo waxayo hagaajinayo kolihii dooshu gelaya doorashada kasoo diyaargarow xisbiyada mucaaradkaana iyana de xukuumadda iyana wakti yar bal haray waxa weeye aynu u diyaar garowda sidii doorashada u qabsan lahayd ninkii dalka hagaajinayay ee banaanka ka joogowna ee lagu fasaxayay shan iyo tobanka juun ee ayay doorashada dhacaysaa ee dee kaale kula hagaaji laakiin annaga waxaan noqonnaa golaha inuu hawshiisa hayo waxaa nooga digayaa xisbiyada mucaaradka ee golaha dhaliilaya oo weliba dee aflagaadooyin aan garaamada golaha ahayn inay ka waajoomaan xisbiyada mucaaradku immunity ma leh immunity ay leeyihin ma jiro waa xisbiye qaran laakiin immunity nooga ilaa gudoomiyuhu immunity ma leh marka in golaha wakiilada hadalla aan munaasab ahayn labada xisbi mucaarad bay ka sheegayeen marka waxaanu leenahay waxa weeye golaha qaraabadiisa iyo sharaftiisa hala dhawro ninkii dhawri waayona dee isagay jirta isaga haba dhawri maayo hadduu dhawri waayo qaraabada golahuna saas u shaqaynaya dawladda wixii qalada wuu joojinaya wixii saxana wuu ku raacaya assalaamu calaykum waraxmatullah wuxuu ku wareejiyey doodihii qaray shirka sameyn qabayna asxaabta mucaaradka asxaabta mucaaradka weliba gudoomiyadiina golaha wakiiladu isagu ka mid yahay waxa uu xuseynay sharci tahay in dood qaran la qabto laakiin shil qaran aan sharci darro yahay doodaa qaran xukuumaddu aad bay uga soo horjeeday idinkaa sharcigii wax badan koof doodaa qaran sharcigu ma ogol yahay mise ma ogola waxa weeye aniga horaan uga hadlay afar afar bilood ka hor baan ka hadlay waxa weeye fikradda waxaa keenay xisbigaa keenay gudoomiyaha cid baa keenay fikradda waa noogeyey wuxuu ku sameeyaa meesha la yidhaahdo ambassador ku sameeyey qabiil kasta oo somaliland degenna laba nin baa looga yeeray marka fikraddan ka qabnaa waxa weeye marba koofiyadi baa loo gelinaya marba shaarka cusub baa loo soo tonaya laakiin sharcigu ma ogol yahay wax sharciga ogol ma jiraan tala qaran iyo waxaa samaynaya madaxweynaha dawladda soomaaliya baa loo igmaday hadduu tala u baahdo isagaa u yeedhaya laakiin cid kale oo tala qaran samayn karta hadda dee waa confusion baa jiro xitaa ma cadda waxa laga rabo laakiin waxaan kuu sheegay waxa weeye tala qaran waxaa samayn kara madaxweynaha dawladda soomaaliland isagaa u yeeran kara isagaa loo igmaday wixii tala u yeeranaya isagay jirtaa marka waxaanoo fikraddeeda horaan uga dhiibtay waxa weeye talada qaranka waxaa madaxweynaha dowladda soomaaliya bay saaran tahay asalaamu calaykum waraxmatullah tirno kaas oo ah horyaal construction and aluminium company aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدي وحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu faraxsanay ka kambani ahaan ka shirkad ahaan bidacdii aan kusoo kordhinay dalka shirkaddan has petroleum iyadana gacan fiican bay naga siisay disaynadaas aan usoo diyaarinay si fiican baan u adegnay maanta si aad u wada arkaysaan baa waxaad u malaynayaa petrol stationkii ugu fiicnaa ama kaalintii ugu wanaagsanayd